galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastood naga dhegaysanaysaan waxaa maanta caalamka laga xuseeyaa maalinta caalamiga ee sideedda maarso oo ah maalinta haweenka adduunka meelaha soomaaliya laga xusay munaasabadahaasi waxaa ka mid a magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho oo ay nooga soo direen wariyaasheena warbixino kala duwan oo munaasabadaasi lagu weyninayo aan ku hormarno warbixinta magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a axmed xasan colaad
munaasabad si weyn loo soo agaasimay laguna xuseeyey maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka ayaa munaasabad si weyn loo soo agaasimay laguna xuseeyey maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka ayaa maantay ka dhacday magaalada muqdisho waxaana munaasabadaasi ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xubno ka kala socday golayaasha dowladda soomaaliya iyo qaybaha bulshada sahra maxamed cali samatar oo ah wasiiradda haweenka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadashay inay xoogga saari doonto ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka soomaaliyeed waxaan leeyahay dumarka soomaaliyeede hajiifanina weligiina mafdeexanine waxaan leeyahay dumarka soomaaliyeede wax qabsada wasaaradda waxay diyaar u tahay ama ay sii wataa shuruucihii lagu dhowri lahaa ee waxyaabaha dhaqanada xunxun oo baryahan dambeba ku soo badtay waxaan ballan qaadayaa insha allahu tacaala laba kun iyo shan iyo tobanka inuu noqdo horumarin inaan halkan ka bilaabno sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna hadlay ayaa tilmaamay in haweenka soomaaliyeed ay kaalin firfircoon ka qaateen arrimaha dib u heshiisiinta iyo sidii laysugu keeni lahaa shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo heer kastoo ay yihiinba gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waxaana ku hambalyaynayaa maalintan caalamka oo dhan uu ku adkeeyey inay tahay maalintii haweenweynaha adduunka haweenka soomaaliyeed mar walba udubdhaxaad ayay ka ahaayeen haddii ay tahay shirarkii dib u heshiisiinta iyo nabadaynta dalka ka dhacay iyo haddii ay tahay shuruucda iyo maxaanku yidhahday nidaamka dalka loo dhisayey iyo haddii ay tahay dalka qaabkiisa xukunka baahsan iyo federaalaynta oo laga shaqaynaya intaba haweenka soomaaliyeed mar walba waxay ku ahaayeen maxaanku yidhahdaa door aad iyo aad u weyn oo muuqda ayay ku lahaayeen intaasi kadib qaar ka mid a haweenka baarlamanka soomaaliya ayaa deeq lacageed gaarsiiyey haweenka barakacayaasha ah ee ku jira xero sayidka oo sidaa uga fogeen xarunta baarlamanka soomaaliya xildhibaanad biibi khaliif maxamed oo ah guddoomiyaha haweenka baarlamanka soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadashay ulijeedada deeqdani lacageed ee maanta ku soo beegeen maalinta munaasabada haweenka adduunka ee sideedda maarso maanta waxaan hambalyo dhahaa gabdhaha adduunka ku nool maadaama ay tahay sideedda maarso annaga haddaan nahay gabdhaha baarlamaanka waxaan maanta ku talagalnay in aan la qaadano gabdhaha barakacayaasha oo ah gabdhaha annaga ku mas-uula oo xildhibaanadooda ah inaan maanta sideedda maarso la qaadano ayaan ku talagalnay haddaan nahay gabdhaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan ilaahay oga baryaa in sanadkan sanadkiis codta maarsada kale markii la gaaro inay sidaan dhaamaan ugu dambeyntii qaar ka mid a haweenka barakacayaasha ayaan wax ka weydiiyey sida ay u arkaan maalinta munaasabada haweenka adduunka ee sideedda maarso waxaa la yidhahdaa xaawaxan wallahi farxadan dareemayna sabab waxaa loo baahan yahay dhiibeen maxaan ku lahdaa dadkooday ka naxeen maatidooda marasta bulshadku tugay ka naxeen waa soo saacideen maasha allah saacid xildhibaan ama madax ay soo saacida waa tii koowaad waana ku mahadsanyiin maasha allah nimcaa xuseen axmed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inayna soo booqdaan lacagna ayna siiyaan inaga farxiyaan siday nooga farxiyeen allah uga farxiya cadowgana allah ka qaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta haweenkan sideedda maaris waanana u ciyaarnayna nu dabaaldeginahayna maasha allah aad iyo aad baan u fiicantihiin kiinana soo booqatay ee rag iyo dumar bale aad iyo aad baad umahadsantihiin axmed xasan colaad v o a muqdisho
dhinaca kale magaalada baydhabo oo lagu qabtay xuska maalinta sideedda maarso ayaa waxaa kasoo qayb galay ama ka qayb galay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uu madaxweynaha maamulkaasi ku jiro wariyaha v o a ee magaaladaasi mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray munaasabadda sideedda maarso maalinta haweenka adduunka waxaa ka qayb galay boqolaal haween mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada wasiiro ka tirsan koonfur galbeed iyo madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan mas-uuliyiinta iyo dadka ka hadlay xafladda loo sameeyey sideedda maarso maalinta haweenka ayaa waxay muujiyeen in haweenka ay lafdhabar u yihiin bulshada gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo xaawo sakorow cali oo ugu horreyntii halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in haweenka ay halgan dheer u soo galeen xornimada dalka waxay sidoo kale sheegtay xaawo sakorow in halkudhigga sanadkan uu yahay haweenka koonfur galbeed inay ka qayb qaataan nabadda iyo maamul wanaagga
xafladii sharafta leh ha ka dhawaaw way sodaanayna garabka sugno olaba garaasa kiila garaana ho nabadku shaqeeyaskiin kuni shaqeeyana ho dhullu xuray fadaasi lambarkoowayana wani diyaar lehnaa dahabkaan wani diyaar lehnaa roogan iyo hantidaana diyaar lehnaa
wasiiradda haweenka koonfur galbeed faaduma cumar abuuhilowle faaduma bello oo iyaduna hadashay ayaa xusay in haweenka koonfur galbeed soomaaliya ay soo mareen dhibaatooyin kala duwan sidaasi darteedna ay haatan u istaageen sidii dhibaatooyinka looga samata bixin lahaa haweenka koonfur galbeed
ma qiyaasi karno haweenka koonfur galbeed dhibaatada ay soo mareen waxaan soo marnay dhibaato aan la qiyaasi karin in dadkeena loo duga xabaalwadeedaan soo marnay waxaan soo maray in xuquuqdeena ugu tinta maantan alxamdulilah waxaan haysanaa dowlad goboleed haddaan nahay haweenka koonfur galbeed waxaan rabnaa dowladda maanta noo curusay inaan labada gacmood ku qabsano haddaan iska dayacnana waxaan u noqonaynaa dhibaatadan soo marnay ma rabno xusuustii tagta inaan soo marno annaga waxaan nahay saddex gobol oo nabad jecel dad jecel dowlad jecel waxaana soo maray maamulo kala gedisan haweenka koonfur galbeedow gacmaha isqabsada maanta waad aragtaa quruxda iyo nidaamka iyo xafladda sidaa u qabaqaabiseen waxaan rabnaa nabadan inaad taasoo kale aa u qabaqaabisaan waa inaan horkacnaa ciidamadeena qalabka sida waxaan rabnaa inaan qoriga qaadano aan wadankeena xureysano cadowgana haysta aan iska dhicino daabkeena iibino wasiirka xanaanada xoolaha dowladda koonfur galbeed madoobe nuuno maxamed oo isaguna munaasabadda maalinta caalamiga haweenka ka hadlay ayaa kula dardaarmay haweenka in mar walba ay u istaagnaadaan sidii loo heli lahaa xasilooni iyo deganaansho malweelaw iwalweele wal dhisay ima dhisaw yaa layska dhammahay jare unamay ka baaqsanay haddii unaana siyaasiyiinta geedka roogta in wala la dhisay ima dhisaw inuna iska dhammayna haweenweynaha koonfur galbeed una asaay ansaaran yaa ka baaqsani mayba fadaana siyaasiyiinta noodambooyaan ama roogaan in una anka baaqno tusna in siyaasadda la kirdimi karo markaanka damboytana la keliyi karo gacmoon la isqabsado karo ummadana lan khidmeeya koryaada walaale iyo siduuna hadda suubini oo kaleeto marka maybaatii sheegay shalay aan madawiine indoorten geekana wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa koonfur galbeed yaa aha waana ka qanacsana taalina ka aha
madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa ugu dambeyntii munaasabadda maalinta haweenka wuxuu ka sheegay in haweenka door firfircon ay ku leeyihiin dhismaha dowladda koonfur galbeed isagoona intaasi ku daray inay muhiim tahay in la yska kaashado la dagaalanka kooxda al-shabaab oo dhibaato ku haya buu yidhi shacabka koonfur galbeed sida hadalka uu dhigay gaar ahaan sidiidun gobol ilaahay nabadan ku tuugay sidiidun gobol meel fadayna gacmo laisqabsada cadowga laisku qabada haan la qaladi walaanogan ee owlaadan ee saaxibeedan ee wali lenaaha wala isan ka jartan diigma e wala isan ka jartan dowladnimo mae wala isan ka jartan soomaalinimo mae ha ku nagada walsan cafiye kooye dadkin iyo dalkin waa la qabsada laakiin lan adduunyada dambaa ku gali oo dhudhuumada fadaw in isuusan dhudhuumada fadaw isan sheeg isiina karatan xaq ma ah wala isan dilo haytan owlaadingu wala isan dilo haytan walaanyogin waay gabrooyna dilo haytan ahyaayna dilo haytan xaq ma wala isan suubi haytan marka waylana halku horseedo halku horseedo ka wada jir halan horseedo والله ولا يفضل حدين سورة قال إن الله نور الله جرنا لم أحر نما لا جرنا ما ولا ولا والله ولا كرها لا اسمير سكفدي لا اسكو دلولة ولا اسكو دلولة تان قردان ساس درتي ولا يبوا إنه سوى الجرة قاموا اسقبسنا الشباب اسكو رابنا لدقا لنا والله ولا إنه نبدك هلا كنا نبدك ويدينا munaasabadda sideedda maarso maalinta haweenka ayaa ku soo beegmaysa xilli haweenka ku dhaqan koonfur galbeed ay la daalaadhacayaan dhibaatooyin kala duwan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo